barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan waa axaada bisha sebtembarna waa koob iyo toban sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaannu kaga hadli doonaa doorka waxbarashadu ay ka qaadato dhinaca hal abuurka qaybtan ama loo yaq aqoonta loo yaqaano in adeega bulshada ama afka qalaad lagu yaqaan lagu yidhahdo social work waxa weeyahay waa aqoon qabata ama ay bulshada ka caawiso sidii loo saari lahaa adeegbixiyayaal adeegbixiyayaashaasoo la shaqaynaya bulshada dhammaan qaybaheeda kala duwan
waxaad sidoo kale maqli doontaan sugaaniyahana da'yar oo inooga warramaya maansooyin jacbura oo uu sameeyey wangalaalan nayl hadduu dhalo boqol saaca weeye ceesaanqoora orgi da' dhala sumal ciyaara ayaa nayl dhalatay arigoo bardhaxay idaha oo soofay garaskuba hadduu jaba dhulkuu qodax ku beeraaye jiiraal hawaarsaday dhirtoo doogi ka idlaaday geeluba hadduu soofo wuu orod badnaadaaye kolkii uu umana waa inaa biyaha geeyaaye
waxaanan ka marnaan doonin kaalimihii suugaanta
tumaayiyo heestaasi deeqna goordhow ayaad maqli doontaan iyo qodobo kaleba marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka dowladda maraykanka ayaa ka fakaraysa cunaqabateyno dheeraad ah oo ay kuuriyada waqooyi ku saarto tijaabintii ugu baaxadda weyneed ee hubka nucleer-ka islamarkaana ahayd tii shanaad ee xukuumadda pyongyang samayso isagoo axaddan maanta ah ka hadlayay magaalada tokiyo ayaa wakiilka gaarka ah ee maraykanka ee siyaasadda kuuriyada waqooyi waxa uu yidhi tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa dheer in maraykanka iyo jabaan oo ay la socoto kuuriyada koofureed ay eegi doonaan xaalada hal dhinac ah mid laba dhinac ah iyo mid saddex geesooda ku dhowaad laba milyan oo muslimiin xujay ah ayaa maanta u taagan banka carafa oo ah rukniga ugu muhiimsan gudashada xajka oo socon doona shan maalmood maalinta birita ah ayay muslimiinta caalamka oo dhan u dabaaldegi doonaan ciidul adxa oo ah mid ka mid ah labada ciidood ee diinta islaamka dowladda iiraan ayaa qaadacday sanadkan xajka iyada oo ku eedeysay dowladda sacuudi carabiya in aysan waxba ka qaban dhinacyada caafimaadka iyo ammaanka xujayda boqolaal kun oo u dhashay dalka iiraan ayaa xajka beddelkiisa u safray magaalada karbala ee dalka ciraaq oo ay shiicadu ku cibaadaystaan
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan aanu kaga hadlaynaa waxbarashada iyo doorka ay ka qaadato dhinaca hal abuurka waxaa marti ku ah axmed nuur muuse oo ah madaxa kuliyadda adeega bulshada ee jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale axmed ayaa waxa uu ku guuleystay fursad waxbarasho oo dalka britain ay taas oo loo fidiyey dhallinyarada xiisaysa hogaanka bulshada ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxa aynu ku soo qaadanaynaa doorka waxbarashadu ka qaadato dhinaca hal abuurka waxaana marti iigu ah axmed nuur muuse madaxa kuliyadda adeega bulshada ee jaamacadda hargeysa ugu horrayn axmed nuur muuse waxaan weydiiyey inuu faahfaahin iga siiyo kuliyaddan uu madaxda ka yahay waxa ay dhigto ismaaciil waad mahadsantahay marka hore bismi illahi raxmaan iraxiim marka hore waad mahadsan tahay qaybtan ama loo yaqa- aqoonta loo yaqaano in adeega bulshada ama afka qalaad lagu yaqaan lagu yidhahdo in social work waxa weeyahay waa aqoon qabata ama ay bulshada ka caawiso sidii loo saari lahaa adeeg bixiyayaal adeeg bixiyayaashaas oo la shaqeynaya bulshada dhammaan eh, qaybaheeda kala duwan marka a- ardayda baa la tababaraya waxa weeye waa sida caafimaadka oo kale sida dhaktar loo soo saarayo ayaa loo rabaa qof adeeg bulsho bixiya oo bulshada la shaqeeya oo adeegay u baahan tahay sameeya in la soo saaro marka runtii eh, waa dad ka shaqeynaya waxyaabahan loo yaqaano dhibaatooyinka bulshada soo wajaha waan gartay hadday tahay qof dhimir qabay la shaqeynayaan hadday tahay qof naafaabay la shaqeynayaan hadday tahay dadka jeelasha ku jira sidii loo dhaqan celinaa bulshada dib loogu celin lahaa ay dadka ula qabsan lahayn markay soo dhamaystaan xarigooda ayay ayay ka shaqeeyaan sidoo kale waxay wax ka qabtaan arrimaha eh, dhibaatooyinka bulshada oo hadday research sameynayaan hadday macluum wax le sameynayaan baaritaan iyo hadday maamulayaan adeeg bixinba marka runtii waa aqoon ka mid a aqoomahan loo yaqaano ee social science-ka ama in aqoomaha cilmiga bulshada waa arrin xiise leh een, eh, dabcan waa dad adeegyo kala duwan bulshadu u qabanaya dadku sidee bay u xiiseeyaan oo macnaha qofku inuu jaamacad soo galo oo uu barto sida uu qof eh, dhimar ka xanuunsanayo kale uu adeeg ugu fidiyo Een, sidee ba dadku arrintaa uga hadlaan marka ugu horreysa idiin yimaadaan wallahi horta aqoontu way ku cusub tahay bulshadeenan een, soomaalida oo waan xasuustaayo berigii aan isdahafuraynaba dee adaa waraysi naga qaado oo adig lahaa in dadka u sharaxa saddexdaas sano kadibna weli waxaan ku jirnaa inaan dadkii ka dhaadhicino laakiin ardayda soo gashay ee baranaysaa iyagu inka fahan fiican bay ka haystaan marka qofku markaad ku tiraadha adeeg adeeg bixiya ayaa lasoo saaraya ama la tababaraya wuxuu ku oranaya muxuu yahay adeeg maxay uu bixinaya oo de bulshadeenu waxay taqaanaa dhakhtarka iyo injineerka iyo iyo qofka dhaqaalayahanka de markaa runtii de waqti baynu ugu qaataa inaanu ka dhaadhicino waxaan sameynaa qoloyin loo yaqaano in councilors oo macalimiinta oo kale councilors bay ayay yihiin markaa waxay bixiyaan waalidka iyo ardaygaba waxaa laga dhaadhiciyaa waxaan waxa lagu qabanayo waxaan waxa loo baranayo waxani waxay tahay Eh, de markaa runtii de waqti bay qaadanaysaa inay bulshada wada fahanto oo maaha aqoomahan kale in yaala sida loo fahansay lama fahansana Eh, markaa qofku markaba wuxuu ka odhanaya maxaan ka shaqeynaya waa su-aasha ugu weyn in lagu weydiiyo Een, de marka waa inaad qofkii dee qancisaa aad tiraahdaa waxan baad noqonaysaa waxan baad ku takhasusaysaa oo aan ka dhaadhicino meelihii lagu takhasusayay waan hadday gartay tahay taa caafimaadka iyo dhimirka la shaqeynaysa hadday tahay taa qoyska iyo caruurta la shaqeynaysa hadday tahay taa ka shaqeynaysa ee meelaha in dhaqan celinta ee loo yaqaano correctional iyo hadday tahay kuwa sameynaya baaritaanka iyo in iyo iyo in iyo ee dee eh, xalinaya dhibaatooyinka bulshada marka qofki waa inaad qanciso waa inaad u sheegto waa inaad dhegeysato waa inaad wax tusto waa inaad manhajki ka dhaadhiciso adiga laftigaaga markaad baranaysay maxaa kugu hogaamiyey inaad baratid bal een, adeega bulshada ama kuliyaddan oo kale adiga qudhaada bal fikirkusuu kugu dhashay anigu runtii waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee dugsiga sheekh loo qaatay marka halkan waxaan kula kulmay dad fara badan oo dee macalimiin fara badan oo dabadda ka yimi waxaanan samayn jirnay adeegyooyin ka duwan waxaan dhiganayno dee bulshadan wax ku celin jirnay waxaan ka mid ahaa qolooyin ka shaqeysa deegaanka oo kale marka runtii jacayl waxay soo galay inaan bulshada u shaqeeyo marka indiaan tegey indiya markaan tegey waan wareystay waxyaabaha eh, iga caawin kara inaan dee bulshada u shaqeeyo oon adeeg bixiyo waxaan rajeynaya inaan barto psychology oo kale ama sociology oo kale oo aan dee fahan yar ka haystay laakiin mar dambe waxaan ogaaday in maadadan ay jirto in loo yaqaano social work adeeg bixiya markaa saasaan ugu soo dhiiray oo dee waxay noqotay wax eh, daboolaya baahidii jirkay ku jirtay ama baahidii aan qabay ee ahayd inaan bulshada u shaqeeyo na saddex sanaan dhigtay haddana laba sano kale waxaan dhigtay maadada loo yaqaano in sociologyga marka taasaa keentay markaan waxaan odhan karaa in aqoontii ama waxbarashadii aan ku helay dugsiga soos ee sheekh ayaa waxay iga caawisay inaan fahmo waxaanan anigu u baahanahay inaan bulshada u qabto marka taasaa keentay haatan eh, waxaad u baxaysaa dalka britain oo aad ka heshay een, deeq waxbarasho welibana aad aad ugu tartanto dad badan oo dunida ana looga tartamay bal haddaad sawir naga siisid iyo faahfaahin Eh, waa mahadsan tahay horta waxa weye waa waa waxbarasho bilaasha ay bixiso dawladda in- eh, ingiriisku waxaanay ugu tala gashay dadka ay u yaqaanaan hogaamiyaasha da-da yar ee soo baxaya soo koraya ee bulshada la doonaya inay u shaqeeyaan isbedelna keenaan kan maanta ka duwan marka waa lasoo daayaa sanadkii mar baan lasoo daayaa eh, waxaan loo yaqaan application iskaa lasoo daaya marka waad xareynaysaa marka in- magaciisana waxa la yidhaha jevenin scholarship ama chevenin scholarship marka waa la xareynayaa de kadib waddadaas ad maraysaa waa lagu wareysanaya imtixaan ba lagaa qaadaya shuruudad buuxinaysaa ay kamid tahay luqada ingiriiska oo kale inaad n heer ka haysato aad imtixaan gasho n waa inaad sidoo kale saddex jaamacadood oo dalka ingiriiska ku yaalla aad ka haysato n dalab waxbarasheed oo ay ku ogolaadaan markaad codsato markaad shuruudahaad buuxiso iyaguna akhiran waxay kaa caawinayaan dee inay kafaalo qaadaan dhammaan wixii aad uga baahneed inaad dalkaa tagto oo aad soo barato waxbarashada muddo ku siman hal sano fiisiday kusoo saarayaan bishii lacag yar bay ku siinayaan tigdhadii bay kaa bixinayaan waxay wax badan bay kaa caawinayaan marka waxbarashadaas runtii waa wax barasho wadamada kale adduunka ay aada ugu tartamaan jecelyiinna inay ka qayb qaataan innaga maadaama nahay dal basaboorkiisana aan aan si fiican loo aqoonsanayn waxbarashadiisuna ay runtii iska liidato oo ardayda soo baxaysa aanay awood u lahayn inay ama helaan luuqada heerkaa la doonayo ama ay qoraan araaji dee awood u leh inay qanciso dadkan kala saaraya waxa weeye dad badan inaga mari tegin sanadihii u dambeeyey ayaa aada loogusu jee loogu soo jeestay sanadkii hore sax qofaa tegey sanadkii ka horreeyena hal qof oo quraa tegey sanadkana dad ku siman ilaa lix qof oo soomaaliya oo dhan baan ka tegayna markaa waa waxbarasho noocaasa qof kasta way furan tahay qofuu ku tartamaya qofka awood u leh inuu qanciyo shuruudaha loo baahan yahay ayaa ku guuleysanaya waan gartay waana waxaana ka mid noqonaysaa dee dhalinyarta wadamada faraha badan laga keenayo waad ku xidhnaanaysaa waad kala faa'iidaysanaysaan ee bulshadana waxaa la doonaya inaad kusoo noqoto laba sano ugu yaraan oo aad ka qayb qaadato horumarkeeda dee door fiicanna aad ku yeelato adeega bulshada ee ka jira bulshada aad ku nooshahay axmed ahaan adugu maxaad baranaysaa maxaad xulatay inaad dalka britain ka soo baratid anigu anoo eegayo waxyaabaha imkaan ka shaqeeyo anoo eegaya iskuolkan aan gacanta ku hayaan hormood ka ahay anigoo eegaya waxbarashadii hore aan soo qaatay waxaan qaatay human rights and development marka waxaan xiiseynayaa inaan inaan inaan baadhitaan ku sameeyo unugyada human rightska ee ka jira dalka somalilan ama soomaaliya guud ahaanba marka taasaan ku tartamay taasaan la ogolaaday taasaan jaamacad la yidhahdo saasigas university aan kasoo baranaya marka waxaan rajeynaya inaan dalka dib ugu soo noqdo deedna aan aqoonta aan soo bartay ee uga faa'iideeyo oo aan isbedel la doonayo oo loo baahan yahay oo dadku u baahan yahay aan ka qayb qaato inaan keeno waan gartay marka waxaan soo baranaya development and human rights waan u iman doonaa een, su-aalan kaa weydiin doono dhallinyarada xilligan jaamacadaha ka baxaysa iyo taladaad u jeedin lahayd laakiin aqoontanaad baranaysaan ee, him- haatan ee deeqda waxbarasho lagu siiyey ee dalka britain aad iminka dee ugu xadhka xidhan tahay een, ma darajada koowaad ee waxbarashada ama bachelor degreeba aad soo diyaarinaysaa mise waa heerka labaad ee waxbarashada sida master degree oo kale
maya ismaaciil waxa wey waa heerka labaad waana shuruudaha ugu waaweyn qofku waa inuu heerka koowaad soo dhaafay waa inuu muddo shaqeynayo ilaa laba sano ah marka waa heerka labaad oo waa muddo hal sana marka heerka labaadna shahaadaha baad soo qaadanaysaa waad soo baranaysaa waan gartay een, somalilan oad joogtid een, eh, iyo jaamacaddaad ka tirsan tahayba sanadkan ama xilli kasta marka hadahaya la gaadho kumanaan arday ayaa jaamacadaha ka soo baxa dhammaantoodna waxay ku soo biiraan suuqii oo awalba eh, la ceegaagay arday hore oo shaqo raadis ahaa een, ardaydaas waxay in badan ka cawdaan inaan suuqii shaqo jirin qaarkoodna way tahriibaanoo intay shandadahooda xidhxidhaan iyagoo jaamacado ka soo baxay lix iyo toban sano ama afar iyo toban sano ama labaiyo toban sano waxbarasho soo waday ayay haddana badaha ku dhintaan bal dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxday haddaad is odhan lahayd tala sii maxaad ku odhan lahayd hadda runtii ismaaciilow waa waa xaqiiq jirta inay in in arday badani ay kasoo baxayaan dugsiyadii sare saacadihiina ay imanayaan ama ay jaamacadihii kasoo baxayaan oo ay suuqii soo gelayaan shaqada Een, dhibaatana way jirtaayo manaahijtii jaamacadaha lagu bixinayay waxa weeye maaha kuwa u diyaarsan ama kuwa u samaysan inay ardaygii u tababaraan inuu shaqo abuuri karo isagu ama uu shaqo raadsan karo waxa weeye waxaad arkaysaa in laguleeya shaqa ma jirto laakiin xarumihii shaqada markaad tagto qof kasta kone qof shaqaysanaya ma jiro oo awood umale qofkani qofkan soo baxaya iminka inuu shaqadii loo baahnaa qabto waayo xirfadeedii oo male marka taasi waxay kutusaysaa een, manhajkii dalkeena yaallay inaanay qofkii u diyaarinayn inuu ee, uu helo aqoontii u baahnaa uu helo xirfadii u baahnaa uu noqdo qof isku filan ay tahay un mid waktigii la doonayay in jaamacad lagaga soo baxo in la marinayo waxaan loo yaqaana routiinka ama wax normal iska ah oo ah in qofkii jaamacad kasoo baxo oo afar sano soo dhigto saddex sano soo dhigto marka waxaan odhanayaa dabac weyn baa halkaa ka jira oo ardayga shaqa wey jirta shaqa waa la abuuri karaa waayo waddankeena wuxuu ku jiraa meelaha ugu weyn dee ugu nug ugu ugu irmaan ee qofku wax walba uu ka keeni karo ee tartanku uu yar yahay maanta haddaad tiraa ganacsi bilow tartanku uu yar yahay ee shuruuc hadda aad u baahan tahay inaad heshaa waxa weye wax badan kuguma qaadanayso sida wadamada kale wadamada jaarkeena haddaad sira ganacsi furo waxa laga yaabaa inaad marayso hab dheer oo aad waxyaaba fara badan tahay inaad qancayso marka horta runtii caq- caqaladda ugu weyn jirta waxa weye jaamacadaheennu aan diyaar ahayn jaamacadda hargeysa aan jooga imika maamul cusub bay yeelatay waxay ballan qaadeen waxa ay weliba ay ku dhiiradeen oo ay ka dhegayeen inay ka dhigaan jaamacadda jaamacada arta loo diyaarisay inuu isagu shaqo samayso waxaa loo yaqaano an- eh, university oo qofkii la siiyo xirfad uu suuqa kaga adeegan karo imika waxaa jira arday ka baxday jaamacadda inay beera samaysteen inay ganacsiyo samaysteen waa arday yar laakiin waxaan rajeynayaa sanadaha dambe jaamacadda hargeysa ay ku guulaysato in arday ka soo baxaa uu yahay arday dhamaystiran oo isagu shaqo abuuran kara haddii shaqo uu soo doontana uu shaqadii heli karo waayo waxaa jira dalkeena waxaa ka shaqeeya dad fara badan oo waxa weye ajaaniba dugsiyada sare imika waxaa dhiga dad badan oo ajaaniba oo kenyan u badan oo ethoobiyan u badan waxa weye macalimiinta ardayda noqon kari lahayd waxaa laga lahay luuqad fiican oo luuqadii ay ku dhaxayso waxbarashada inay inay la yimaadaan oo jaamacadihi kaga soo baxaan waxay ku odhanayaan dadka xarumaha haysta ardaygii jaamacadda ka soo baxay waxa weye warqad application oo ma qoran karo waana run anigu jaamacad badan waxbaan ka dhigay waxa weye ardayga waktigaa laga lumiya meesha laakiin waxbarasho fiican lama sameeyo waxay basku soo raacaa ugu yimaadaa saddex saacadood buu kalaaska fadhiyaa macalinka wuxuu dhigayaa wax badan ma dhaamo oo macalin saacadii dalka intuu ka baxay digrii diyaariyey aan shahaadadii loo baana ahayd inuu d h d ama masters gaaray ama uu aqoon diyaariyey ah, macalin jaamacadeed maaha marka waxaan odhan karaa ardayda Waan waxaan kula talinayaa saacadaha dalku dee tamartooda way iska lidataa ee dowladda ayay tahay inay eh, samayso wixii loo baahnaa ay xadiyso oo ay ilaaliso oo ay dabagasho oo jaacadii buuxin weyda shuruudii looga baahnaa inay meesha ka saarto ardayga caafimaadka baranaya haddaanu haysan meeshii uu ku samaynayay baaritaanka dee waxa weye inay jaacadaasi bixiso ma ahayn aqoon caafimaad inay bixiso ma waa in la xidho waa in la joojiyo wey laakiin xaqiiq kalaa jirto dee arday badan baa dugsyadii sare kasoo baxaya meelo kale ay tagaana ma haystaan marka saacadu inay jiraan dee taasaa keenaysa laakiin arday waxaan kula talinaya waa inay iyagu isdhisaan oo ay xoogga saaraan sidii waxaan ay baranayaan uga run keeni lahaayeen ama ay uga heli lahaayeen ee ay u ogaan lahaayeen suuqa waan gartay Een, waxaana rajeynayaa shaqada dee way abuuri karaane inay isku dayaan inay ka koraan in ay maskaxdooda ku xidhaan shaqo ma taalo shaqa hargeysa waa laga samayn karaa
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay naga eeg barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkanna waxaa marti igu ahaa axmed nuur muuse madaxa kuliyadda adeegga bulshada ee jaamacadda hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinku soo maqan eh, sugaanyahan dayar oo inooga warrami doona maansooyin jacbur ah oo uu sameeyey iyo xubintii sboortiga balse markaan aan ku nasanno dhankii kaalimihii sugaanta waxaan idiin soo qabannay heesta deeq waxaana ku luuqeyn doona aweys khamiis cabdalla iyo weliba sitay qusur wanaag
Thank heliskaaga leemaya waan oo dadaalaa heliskaaga leemaya waan oo dadaalaa deeqma qabee dahableydad kaala amaay ii qaybiyaa
heestaasi deeqa codadka sitay qosol wanaag iyo aweys khamiis intaas haddaanu ku dhaafno maxay noo xigaa Nuur.
waa tahay cashay ibraahim cumar seef dheere waxa uu ka mid yahay dhallinyarada da'da yar ee ku xeel dheer dhinaca suugaanta kala duwan wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu uga warramay gabay jacbur ah oo uu sameeyey horta cabdiwaaxidu suugaantu waa kala jaad waxaa ka mid a qeybta loo yaqaano een, jacburka wuxuuna dee suugaanta inteeda kale kaga duwan yahay ma lahan hal raac sugan ama xaraf raac hadba sidii loo yaqaano marka een, gabaygan jacburka w- ayaan doonayaa inaan soo gudbiyo gabay aada u wacan baan daduu soo bandhigayayo waana aada quslaysaan dhammaan sidan malay haahe dabaylaha ceshada iyaan kuraastu idinla circirin baan iri koran dhalay hal duubihee daarad soconaysa laami bacaada sabayn geesa dheer oo xara heesaya diyaarad jaran doon bacaad gashay gaari duulaya wambaraara oo buuran oo sega ka dheereeyey jilab qodax leh jicibkoo xaraar dacar la dhuuqayo dameeraho la foofinahay iyo geela dacasuubay xoolahoon la rabin baryahoon caybahayn tuugsi duul kale waddankoo la nacay iyo tahriib sahaydi loo qaatay nabad lagu yaqsado iyo colaad lagu hamuungooyo nin shalay mii ka yimid oo surwaal dhulka ku jiidaya oon reer magaalka laga gara karin meel hadduu tago iyo nin b h d watooda brofesor moodo salaadana shuruuddeeda iyo soonka garanaynin soomaalida intaasaan ku arko yaabay sabankan afartaa dameer fuusay sida qayladiisii dhedeelqaf ma fiicna ragow walax ma sheeg sheegay afar kale sidii tuug waxaday orodka amboob wan galaalan neel hadduu dhalo boqol saaca weeye ceesaanqoora orgi da dhala sumal ciyaara ayaa neel dhalatay arigoo bardhaxay idaha oo soofay garaskuba hadduu jaba dhulka qodax ku beeraaye jiiraal hawaarsaday dhirtoo doogi ka idlaaday geeluba hadduu soofo wuu orod badnaadaaye kolkii uu umana waa inaan biyaha geeyaye markaan gaara ceelkii oon misana yeelka soo dhigo haddii uu haraad aawadii geela gabalyaacay laanuan xanaaqaya waa inaan shaax ka doontaaya baan iri nin mii ku noole tuula kama maarmo casirley kolkay tahay haddaan aada gurigeenna oon barada tago islaanto baasta dubanaysa backafiif haddii lagu shubo ciidna lagu qooyo iyo jawaan xoorahon anigoo caalka ka amaaday waan wada dhargaynaa haddii laysku wada bir haddayse islaantii xushootay soorti la qidiido saddexdeeda inay qaadahee waa caddahay taas haddaan inan yarcaa shaqo waa inaan jiifsadaa guriga gabadhan jeclaadana mar qura juuqu dhihi maayo haddii raacday wiil kale anoo weli xushoonaya arooskeeda goortan maqlan caro la duulaa afartaa hilinkan ku waday iyo miyaan calki ka habaawshay deelqaafka lama doonaya faras ma koreeya sideed kalena waan soo wadaa sida xaqiiqda anigoon aqoon badan lahayn faal kol ay tahay siyaasadda inaan toos u galo waa wax caadiyaha nin kastoo isoo eegana waa inaan jeesta kala daalo nin hinaasay baa lagu yaqaan inuu wax raadraadsho sebankaynu joogno haddaan dumarka qiimeeyey gebigood huruud bay rabaan inay ku dhaashtaane markaas bogaankoodii sare wada birqayaaya inta kalena waa madow ilaa waaba dhalankoode hooyadii nin hayiyo maxaa naagxun kala haysta nin maraykan cayiyo maxaa neecta kala haysta ninkugiisu weyn yahay iyo maxaan faanka kala haysta toddobaatan isagoo jirow gabar yar guursaahe dad oo la qariya hablahay caadadoo tahay konton sano iyadoo jirtay toban gu sheegtaay afartaa sidii weriye culus hadal ma boobsiiyey natare sidiisii mar qura fiif ma kaga siiyey afar kalena sidii muurtadii dhooc aan ku hiraago waa jacburkan lajan oran jiriya jala laftaydiiye anjawanadiidii jafjafo jiir ayaa galay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haatana waa dhinaca ciyaaraha waxaa stuudiyaha la fadhiya nuur xasan nuur bukhaari oo inoo haya mahadsanid casha kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aan ku horreyno kooxda barcelona ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay xalay kooxda alavis oo ah koox dhowaan ka soo baxday heerka labaad ee dalkaasi taasoo ku garaacday barsa laba gool iyo gool ciyaar ka tirsanayd horyaalka sbain ee la liiga tababaraha kooxda barcelona luis henrique oo isku halaynaya garoonkiisa kamnu ayaa kursiga kaydka fariisiyey laacibiinta kale ah leonel messi iyo luis suarez inkasta oo uu suwares gadaal ka keenay alaves waxaa labada gool u dhaliyey dayberson iyo ibey gomes goolka qura ee barsa waxaa saxiixay jeremi matthew oo difaaca ka ciyaara horyaalka sbain waxaa hadda sagaal dhibcood ku hogaaminaysa real madrid oo xalay shan gool iyo laba gool ku dharbaaxday osasuna ciyaaraha kalena atletic madrid waxay afar gool iyo eber ku garaacday saltafigo viyareal ayaa laba gool iyo eber kaga adkaatay maalaga halka sevilla ay laba gool iyo gool dirtay las palmas dhinacaas iyo horyaalka ingiriiska ee premier leaga haddii aan eegno kooxda liverpool ayaa si fudud ku martay kooxda haysato horyaalnimada horyaalka premier leaga ee ingiriiska leicester city kadib markii ay ku martay afar gool iyo gool goolasha liverpool waxaa u kala dhaliyey sadio main adam lalana iyo roberto firmino oo laba gool dhaliyey goolka keliya ee leicester waxaa keenay jemi vardi dhanka kalena kooxda manchester city ayaa qabatay hogaanka horyaalka ingiriiska markii ay laba gool iyo gool isaga reebtay kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester united ciyaartaasi oo ahayd tii toddobaadkan ee horyaalka england ayay dadku dhowrayeen cidda badin doonta labada tababare ee kala wata kooxahan oo kale ah hoose morinho iyo beb guardiola oo lagu sheego labada tababare ee xilligan ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka labadan macallin ayuu horay uga dhexeeyey xafiiltan markii ay joogeen horyaalka sbain morino ayaa xilligaasi leelin jiray real madrid halka guardiola uu watay barcelona hase yeeshee tartankoodii ugu horreeyey ee horyaalka ingiriiska waxaa shalay ku adkaaday guardiola ugu dambayntiina laba kulan ayaa la ciyaaray horyaalka talyaaniga ee zeria eeda xalay kooxda yuventus ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga sasuwolo ciyaar ka dhacday magaalada torino gooldhaliyaha cusub ee yuventus gonzalo higuain ayaa labada gool saxiixay halka goolka saddexaad uu dhaliyey miralem bianich oo isna dhowaan yuve ka soo iibsatay kooxda roma dhanka kalena kooxda naaboli ayaa guul weyn ka gaartay kooxda balermo oo ay uga adkaatay saddex gool iyo eber galabtii caawana waxaa dhici doona ciyaaro kale oo ka tirsan zeriye eeda bolonyo waxa ay martigelin doontaa kalari oo danes ayaa marti u noqon doonta kooxda a c milan atlanta waxa ay garoonkeeda ku booqan doontaa torino caawana inter milan ayaa booqan doonta baskara xubintii isboortigana waa naga inta
aad ayaad u mahadsantahay nuur haatan adiga iyo dhegaystayaasha kale faraxa badan ee barnaamijkan dhegaysanayaba waxaan ku nasinayaa heestan dhaantada ah yarta dheere haddaad dhunto yaa salaam
dartandheere haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan laha yartandheere haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan laha Asina dalka ilaca, amada ista daruurta. Dacyareyda yahaygu, way ku dhowranayaano. Nakuma dhaafi karaaye dhole, dhaxda mees qabsanaaye dhole. Kuma dhaafi karaaye dhole, dhaxda mees qabsanaaye halaale.
codkaasi fanaanka cali dhaanto ayaan kusoo gabagabaynaynaya heestaasi dhaantada ah guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idma galabta saacaddu markay tahay afartinta ka horreysa waa aniga oo caasho ah nuur iyo sandheero dhammaanteen idinle sidaasi nabadgelyo way ku dhowranayaano nakuma dhaafi karaaye dholey dhaxda mees qabsanaaye dhole kuma dhaafi karaaye dholey dhaxda mees qabsanaaye halaale afka dhuuxu shayadhaamanaada